isagoo waraysi siinayay warbaahinta xildhibaan mustafa dhuxulow oo ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wuxuu tilmaamay in hanaanka maamul ay ku socoto dowladda uu hogaamiyo xasan shiikh ay dhaxal siin karto inay weyso taakulada dibadda ee shisheeyaha wuxuuna tibaaxay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qudheeda ay dowladahan shisheeye ka taakuleeyaan arrimo badan oo arrinta ugu weyn oo laga taakuleeyo maamuladan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ka mid tahay arrinta dhaqaalaha isagoona sheegay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qudheeda aysan qaadi karin culaysyada uga yimaada dhankaasi sidaa la socotiin marar fara badan ay soo celiyeen waxay dhaheen doorashaan aadaynaa dibudhiga doorashaan aadaynaa dibudhiga wakhtigaa loo dheereeyay dibudhiga waa marka ay ugu xumeed haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dibudhaco sii socdo waxaa imaan kara sidaa ogtiinba caalamka ayaa soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo fara badan arrimahu ka caawiya khaasatan dowlad goboleeda waxaa ka mid a soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xaslinta gargaarka dibudhiiska dhaqaalaha arrimahaasoo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashadu haddii wakhtiga ku dhici weyso waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ay siiyaan dowlad goboleedyada iyo soomaaliya dhammaanteed arrintaasna lama qaadi karo culayskeeday leedahay isagoo sii hadlayay dhuxulow ayaa waxa uu tilmaamay in madaxda maamul goboleedyada lagu hayo hanjabaadyo kala duwan isagoona ku tilmaamay qaabka ay ku socoto dowladda federaalka mida keligii talisnimo ah oo ay ka soo minguurisay dowladda eritereya madaxda dowlad goboleedyadana cabsida iyo caalijuglaynta lagu wada waa in laga daayo waa in la fasaxo sababto anu waxaan ogahay badankood ma hadli karaan culayskaysta dartood horta dhaqanka haddaad aragtiin miidiya la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxaa lamid haddaad aragtiin iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctriinkaas waxaa iskale afwarki waa fikirka siyaasadda afwar ku dhisan yahay oo doctriinka inta la soo qaata halkan la keenay fikirka afwarki soomaaliya lagu abalaagaray xaaraan waaye maalmihii ugu dambeeyey waxaa si aad ah isu soo tarayay eedeymaha ay warbaahinta isku marinayaan madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta kuwaas oo mid kasta uu ku eedeynayo kan kale in hanaankiisa maamul uu yahay mid fashil ah islamarkaana uu mid kasta ku diganayo fashilka ay gacmaha kula jirto dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh waana arrin dhaqan iyo astaan u ah madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku kuwaas oo mid kasta markii uu danihiisa ka waayo xukuumaddaas eedeen la soo fadhiista warbaahinta iyadoona dadka aqoon-yahanka iyo waxgaradka u dhuundaloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha ku daaban iyo dowladda federaalka ay fahansan yihiin arrinta ay salka ku hayso is-eedeyntan ay madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta isku marinayaan warbaahinta